waad mahadsan tahay maxamuud dhegeystayaasheena sidaan horeyba ugu soo gudbinay saaka aroornimadii camaliyaad barakeysan ayaa ka dhacay meelo kala duwan oo wilaayaadka jubbooyinka iyo shabeellada hooseba ka tirsan allaha fadligiisaaka ciidamada mujaahidiinta waxay ku jarmaadeen xeryihii murtadiinta ee sabiid waxaana dagaal xoogan kadib allaha fadligii mujaahidiinta u suura gashay inay cagta mariyaan maleeshiyaadkii murtadiinta ee halkaas ku sugnaa saanad hub iyo gaadiidna cadowga allah ay kasoo qaniimeystaan khasaare lixaad leh oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira waa uu jiraa goordhow taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa war uu soo saaray wuxuu ku xaqiijiyey in ciidamada mujaahidiinta allah fadligii camaliyaad guuleysta ay ka fuliyeen sabiid iyo afmadow tafaasiil kooban ayuuna bixiyey waxaana taliska uu sheegay in dib laga soo gudbin doono khasaaraha ka dhashay camaliyaadkaas iyo faahfaahinada oo dhamaystiran warka kasoo baxay taliska waxaa lagu yiri ciidamada mujaahidiinta waxay saakay oo sabti ah howlgallo militari ka fuliyeen saldhigyada cadowga ee degmada afmadow ee wilaayada jubbooyinka iyo deegaanka sabiid ee wilaayada shabeellada hoose warka oo sii socda waxaa lagu yiri ciidamada mujaahidiintu waxay weerar cagmarina ku qaadeen saldhigyada maleeshiyaadka ridada ee deegaanka sabiid ee duleedka degmada afmadow ee wilaayada shabeellada hoose war-saxaafadeedka kasoo baxay taliska ciidanka howlgalkan sabiid ayuu ugu horeyn si kooban uga hadlay waxaana mujaahidiintu warkan ay ku sheegeen kasoo baxay in laba saldhig oo cadowga uu ku lahaa sabiid la beegsaday islamarkaana cadowga khasaare xoogan lagu gaarsiiyey waxaa taliska uu sheegay in halkaas lagu dilay maleeshiyaad fara badan laguna qaniimeystay hub saanad iyo gaadiidna cadowga allah laga soo faramaroojiyey oo laga soo qaniimaystay waxaa sidoo kale taliska uu sheegay in faahfaahinta howlgalka sabiid maadaama xili dhow u dhacay tafaasiishiisa oo dhammaystiran warbaahinta lala wadaagi doono dibna laga soo gudbin doono howlgalka degmada afmadow oo isagana ahaa camaliyaad istishaadi ah waxaa taliska uu sheegay in lagu beegsaday saldhiggii ugu weynaa ama taliskii ugu weynaa ee ay deganaayeen maleeshiyaadka ridada ee lasoo abaabulay ee loo soo abaabulay la dagaalanka ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada jubbooyinka halkaasna lagu beegsaday maleeshiyaadkii halka axmed madoobe uu ku abaabulayay war-saxaafadeedka waxaa lagu yiri saldhigga ridada oo lala beegsaday laba camaliyadood oo istishaadi ah waxaa ku sugnaa boqolaal maleeshiyaad murtadiin ah kuwaas oo uu soo gaaray khasaare lixaad leh oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burburka gaadiid ciidan iyo xitaa dhismaha la beegsaday oo dhismo dabaq ah oo isaguna burbur uu soo gaaray marka wixii faahfaahinaya intaasi dheer waan soo gudbin doonaa ayuu talis ku yiri dhegeystayaasheenuna sidii aan horeyba ugu soo gudbinayba dabcan waxaa howlgalladan ay ahaayeen kuwo abaabulan oo cadowga allah saaka mar qura lagu bartilmaamaysaday islamarkaana khasaare lixaad leh lagu gaarsiiyey tafaasiishiisa oo dheeraadana waan soo gudbin doonaa waxayna qayb ka ahaayeen weerarada cadowga allah ee lagu beegsanayo xidhihiisa ee kuwan ka horreeyey ee daba socday beegsiga xarumaha iyo saldhigyada cadowga iyadoo la dafcinayo weerarada horarka iyo duulaanada horarka ee uu kusoo qaaday shareecada islaamka dhanka kalena sidoo kale dharbaaxooyin ka hortag ah lagu dhufanayo cadowga allah ma ahan oo keliya mujaahidiintu inay beegsanayaan cadowga allah ee iminka horarka ah balse fursadaha ay helaan ee ay ka helaan cadowga allah iyo abaabulada uu sameynayo haddii dharbaaxooyin dabcan ee ka hortag ah lagu dhufan karo waa ay ka faaideysanayaan sida imikaba afmadow ka jirta oo maleeshiyaadka axmed madoobe uu abaabulaya saakay laba camaliyadood oo istishaadiya oo xoogan ee lagu bartilmaamaysaday khasaare xoogan iyo burbur xooganna halkaas laga soo sheegayo marka insha allahu tacala waan soo gudbin doonaa saakay bishaaradan weyn ee laga soo sheegayo shabeellada hoose iyo afmadow dhegeystayaasheena waan usoo gudbin doonaa waxaana dabcan baraha bulshada durbaba isqabsaday baroor iyo khayladhaan cadowga allah khasaaraha xoogan ee gaaray durbaba khayladhaanta iyo baroorta iyaga kasoo yaraysa ayaa laga akhrisan karaa qoraaladooda iyo wararka ay durbaba soo qorayaan marka insha allahu tacala waan soo gudbin doonaa jabka xoogan iyo halaaga maanta cadowga gaaray tafaasiishana si daqiiq ah oo dhammaystiran oo faahfaahsan ayaan usoo gudbin doonaa allahna waxaan weydiisanaynaa inuu cadowga halaago sidaba maanta kuwan uu u halaagay ugana dhigay fasaa sabaaxu lmundariin